su-aasha kale waxa weeyaan masaa-ilku wuxuu leeyahay masjid magaaladeeda ku yaala qunuudaa oo waxaa loo qunuudaa dadka mudaaharaadka sameynaya ka sameynaya wadamada carabta sida masar suuriya iyo yamanta oo lagu habaarayo xukaamta wadamada ka talisa ma banaanta
mudaaharaadku waa wax markaa wax waxaa loo samaynayaa waa tashabuh gaalada la shabahayo laysu ekaysinayo gaalada in laysu ekaysiyaana ma banaana rasuulkuna wuxuu yihi sala allahu alay slam man tashabaha biqawmin fahuwa minhum ka qolo isu ekaysiya iyaguu ka mid yahay wuxuu kaloo rasuulku yidhi sala allahu alay wasalam laysa mina man tashabaha bigayrina nagama mid aha ka isu ekaysiya cidaan annaga ahayn ayaa rasuulku yidhi sala allahu aleyh wasalam marka tashabuhu waa shay muxarama waa tashabuh bilkufaar waa gaaladii oo la shabahayo waa khuruuj xukaamtii lagu baxaayo waa fasaad la samaynaayo waayo nafo yacni ayaa ku dhimanaya oo xaqdarre loogu dilaya xoolaa ku burburaya hanti baa ku burburaysa amnigii baa khalkhalaya dhibaatooyin iyo mafaasid baa ka dhalanaysa khuruujka xukaamta lagu lagu baxaa xukaamtana xukaamta muslimiinta in lagu baxaana ma banaana gaalnimo cad inuu la yimaado mooyaane oo weliba shuruudo kalena raacaan gaalnimo cad markuu la yimaado waa in shuruudo kalena weliba la helaa oo sida in awood loo leeyahay in la bedelo oo mafsado ka badan aynay ka dhalanayn taas iyadaa waa in la helaa haddii kale ma bannaana in lagu baxo wa an laa nunaasica alamra ahlahu qaala ila an taraw kufran bawaaxan cindakum min allahi fii burhaan nebigu sala allahu aleyh wasalam waxa uu amray inaan xukaamta iyo madaxda lagu qabsan talada mooyaane gaalnimo cad in la arko oo rabbi daliil looga hayo iyo xujo cad looga hayo ilaa an taraw kufran bawaaxan cindakum min allahi fii burhaan marka mudaaharaadkani waa fitan amnigii baa khalkhalaya mafaasid baa ka dhalanaysa nafaa ku baxaya xoolaha ku burburaya yacni waxa weeye dhibaatooyin badan bay sababaysa waxaa caynkaasna in lagu farxo ma aha in la ayiidana ma aha in la taageero ma aha in laga raali noqdo ma aha iska daa in loo duceeyey oo nasri iyo wax la mida loogu duceeyo ama madaxda la habaaro waxyaalaha noocaasna in lagu qunuudaa wax markaysagaa sharciya ma waa arrin baatila habaarka markaa madaxda la habaarayo ma aha dariiqadii ahlusunna waljamaca waa in loo duceeyaa oo wakhtiyada markaysa markaa waxaan yacani xaaja ay keensato waa in markaa waxaa madaxda loo duceeyaa walahi aslaxahu llah hadaahu llah ilaahay hanuuniyo ilaahay islaaxiyo yani khayrku sidaas ugu jira lakiin in lasii tukintukiyo lasii habaaro la yidhahdo ilaahu nacdal ilaahu halaag ilaahu baabi'i in saas yadaa la yidhaahdaa markaa sax maa alimaam lbarbahaari waxa uu ku sheegay kitaabkiisa sharxu sunna calaamada ahlubidacu inay tahay habaarka la habaaraayo madaxda calaamadda ahlu sunnahuna inay tahay ducada loo ducaynaayo madaxda oo loogu ducaynaayo dee hidaaye iyo salaax iyo wanaag iyo tawfiiq iyo sadaad loogu ducaynayo saas aawadeed ayiditaanka mudaaharaadkaas la ayidayo la ammaanayo loo yacni loo ducaynayo dadka markaa mudaahiriinto laga dhigayo ficil wanaagsan inay ku jiraan oo wax wanaagsan wadaan madaxda lagu habaarayo kullu dalika waa wax kalad ah oo aan sax ahayn waajibkuna wuxuu yahay in markaa ficilada noocaase xunxun aan la ayidin oo aan markaa waxaway la taageerin waayo alraadi waalfaacilu sawa ruuxa xumaanta samaynaya iyo ruuxa ka raalliday waa isku mid waa isku mid marka salaadahana qunuudda la qunuudayo wakhtiyo gaara oo nawaasil ay timaaddo ayaa waxa weeye la qunuudi jiray laakiin wax kasta lagama qunuudo wax kasta lagama qunuudo nebigu sala allahu alay slam markii quraada la laayey waa qunuuday laakiin ma aha shay kasta oo markiisa markaa dhaca in laga qunuudaayo maaha shay kasta oo dhaca in laga qunuudaayo maaha jawrka xukaamtu waa dhici jiray wakhtigii selafka wakhtigii saxaabada waan garan karnaa xajaaj ibnu yuusuf athaqafi iyo yaziid iyo khayruhumaa oo xukaamta ka mid ah ayaa soo baxay oo dowladdii bani umayo ka mid ahaa saxaabadii qaarkoodna waxbaa ka noolaa haddana waxa weeye may qunuudin may habaarin may nacdalin yacni waxa weeye waxaanay ahaayeen qaar jawr iyo dulmi samaynaya xajaaj iyo yaziid iyo yacni markaa bacdi kale oo markaysaga xukaamta ka mid haddana maca daalik waxay markaa ahayd dariiqaday ku sugan yihiin inay sharciga iyagu ku camal falaan oo ku dhaqmaan ayna sabraan ayna ka fogaadaan markaa bixista iyo yacni markaa ashyaada la midka ah inay ka fogaadaan dadka kumay kicin jirin kumay diri jirin haddana xajaaj ibnu yuusuf waxa uu ahaa markaysaga nin aada dee xumaantiisuu badantao fisqigiisuu badan yahy waata uu yihi cumar bnu cabdilcasiis low takhaabasat ilumamu faja-at kullu ummatin bikhabiisiha waji'naahum bilxajaaji lahalabnaahum haddii ummaduhu isu xumaan dhigan lahaayeen oo qolo waliba ay la iman lahayd ka ugu xun annaguna xajaaj aanu keeni lahayn annagaa ka rayn lahayn ya annaga ayaa ka rayn lahayn oo kollayba xumaanta kay keenaan xajaaj lama xumaan noqonayo xajaaj baa ka ka xumaan badanaya buuri saasuu tilmaamaya bacdu selaf waaba gaalaysiiyeen maqaalaad kufrigana waa laga soo naqliyey erayo gaalnimo ana waa laga soo raray xajaaj ibnu yuusuf xagga kalena wuxuu ahaa markaa mid dhigdaadin badan adnaa shay dadka ku dila hishaam ibnu xasaan waxa uu yidhi sida imaamu tirmidi jaamiciisa ku soo wariyey bisanadin xasanahu lalbani wuxuu yihi xajaaj ibnu yuusuf athaqafi waxa uu dilay boqol iyo labaatan kun ayuu kaabad ku dilay yani intuu barhka taagay ee gacan ku hayn isagoo haya uu dilay ama amarkiisa lagu dilay boqol iyo labaatan kun bay gaadhayaan hishaam ibnu xasaan baa saa odhanaya tirmidi baana jaamiciisa kusoo warinaya bisanad sanadkana culamada waa quweynayaan dadka aad iyo aad buu u leyn jira safaak buu ahaa dhiigdaadin badan haddana maca daalik waxay ahaayeen selafku qaar u sabra waxay odhan jireen ha ku bixin oo sabra waayo xajaaj waa cuquubat ullah bay odhan jireen xumaanta aynula nimid daraaddeed baa laynagu ciqaabayaa ina allaha laa yugayiru ma biqowmin xataa yugayiru ma bianfusihim ilaahay ma bedelayo waxa qolo ku sugan ilaa ay bedelaan waxa nafahooda ku sugan ina allaha laa yugayiru ma biqowmin xataa yugayiru ma bianfusihim marka takyirku wuxuu ka bilaabanayaa nafaha ayuu ka bilaabanaya xasanulbasri wuxuu odhan jiray isbiruu yacni sabra buu odhan jiray xataa yastariixa barun aw yustaraxu min faajirin isbiruu sabruu odhan jiray markaa xasanulbasri xataa yastariixa barun aw yustaraaxu min faajirin ilaa mid barriyo wanaagsani oo raaxaysanayo nasanayo ama laga nasanayo mid faajiro xun marka dariiqa laga baxayo makhrajku waa in shareecada loo noqdo dhibaatooyinka taasaa laga baxay wamaa asaabakum min musiibatin fa bima kasabat aydiikum dadkuna hadday xumaadaan ilaahay wuxuu kuu sallidaa madax xun wakadalika nuwali bacda aldaalimiina bacdan bima kaanuu yagsibuun dadku hadday doonayaan madax wanaagsan inay helaan in shacabku laftiisu wanaagsanaadaa laga rabaa shareecada u noqdo oo ku camal falo hadday dadku wanaagsanaadaan madax wanaagsanna waa helayaan laakiin in la yidhahdo waa xumaanaynaa laakiin madaxdu ha wanaagsanaato shay dhacaya maa hadduu mid dhaco mid kaloo la midaa imanaya ama mid ka daran baa imanaya marka wax lagu reereeye ma aha ee waa in marka waxa waya sharciga loo noqdaa waa in marka shareecada lagu camal falaa waa in la toobad keenaa waa in xumaanta laga fuqaa yacni ilaahayna farajka markaa waa keenayaa dadku hadday wanaagsanaadaan ilaahay wuxuu siinayaa madax wanaagsan acmaalukum cumaalukum camaladiinaa madax idin noqonaya kamaa takuunuu yuwallaa calaykum sidaa noqotaan baa madax laydinka dhigaya ama wanaag ama xumaan marka makhrajka dhibaatada lagaga baxayaa waa in la toobad keeno loo noqdo sharciga sharciga lagu camal falo sharciga la hoggaansamo marka la wanaagsanaadana madax wanaagsanna waa la helayaa in shaa allah wallahu aclam
waxaa ku darsanayd sheekh in dadka qaarkood ay yidhaahdaan dadka mudaaharaadkaa ku jira hadday dhintaan shahiid weeyaan qofkaas
su-aasha in kale ku jirtay waxay ku saabsanayd ruuxa mudaaharaadka ku dhintaa waa shahiid baa la yidhi warkaasi waa mid qalad ah waayo shahaadada sharcigu dee mawdica uu ku sheegay keliya waa in marka lagu sheegaa mawdicaan lagu sheegin waa inaan lagu sheegin ruuxan markaa mudaaharaadka samaynayaana waxa uu ku jiraa macsiya wuxuu ku jiraa tashabuh bilkufaar wuxuu ku jiraa wasaa-ishii sharku ka qayb qaadanaya fasaadkiibuu markiisa markaa waxbaa ka qayb qaadanaya fitnada albaabkeediibuu toosinaya fitnadiibuu toosinayaa albaabkii fitnadu furayaa marka in la yidhaha wanaag buu ku jiraayo yacni markaa shahiid lagu itlaaqo ma mid khalada shahaadadu waxa weeye waa shay wanaagsan waa shay uu ilaahay ammaanay marka waa min baabi taqliib alxaqaa'iq wey xaqaa'iqdii oo la bedelayo wey walaa talbisu alxaqa bilbaatil allahna wuxuu yihi markaa xaqa ha dheehinoo baatil ha ku dheehina baatil ha ku dheehina marka waxay noqonaysaa min baabi labsi alxaqi bilbaatil waa xaqii oo baatil lagu dheehayo bay ka mid noqonaysa kani waxa weeye shahiid maaha camalku ku jiraan camal wanaagsan maaha wallahu aclam